somalilan ayaa saakay mar kale xukun qisaasa ku fulisay saddex qof oo hore loogu xukumay dil toogasho ah saddexdan qof ayaa laba ka mid ah ay horey maxkamaddu uga heshay inay sannadkii labakunafaritobankii dileen kadibna gurigooda ay ku dhex aaseen ruux haweena xeerlaalyaha guud ee somalilan xasan maxamed aadan oo wariyaha v o a hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac uu u warramay ayaa ku dooday in ay ka fiirsadaan dilalka ka hor inta aanay fulin
maanta ay tahay bishii toddobiyo toban bishii koowaad two thousand sixteen waxaa qisaas lagu fuliyey gacanku dhiiglayaal gabar la yidhaahdo muune maxamed cabdilaahi iyo wiil ay dhashay oo la yidhahdo maxamed axmed cabdi ee kuwaasoo taarikhdu markay ahayd afar labaatan bishii labaad two thousand fourteenkii ku dilay magaalada hargeysa xaafadda new hargeysa marxumad la odhan jiray ruqiya siciid ayaan leh dhirka kale saaka la fuliyey waxa weeye gacanku dhiigle kale oo la yidhahdo cabdalla xasan maxamed oo sanadkii two thousand fourteenkii bishii afaraad kowdeedii ku dilay magaalada burco muxuu ahaa marxuum la odhan jiray maxamed muuse cashuur dil toogashaa xelali dabcan de hawshan dilalku amaba qisaasa somalilan maalmahanba wiigkii dhawaana xubno kale lagu fuliyey hanaa nooceeyaa loo hubiyaa dadkan inay yihiin dadkii rasmiga ahaa ee dembiga geystay maadaama dil lagu fulinayo maxkamadani waxay leeyihiin saddex darajo darajada koowaad darajada labaad raxfaanka iyo maxkamada u sareysa xitaa dilka waxaan ku sameyna waxa la yidhahda revision ama dib eegis waxa la yidhahda marka intaasoo darajo ayay maxkamaddu martaa ayuu maraa muxuu ahaa xukunku kadibna marka dee intaasoo maxkamad isku raacaan tirad badanoo garsoorayaalaho dhinacyada kala duwan sameeya baraan uu yeesho fair trial baa dhaca maxaa garsoor loo sameeyahay ayaa dhaca marka dadku qareena qabsan dilalkana waaba lagama maarmaan in loo qabto qofka qareen marka saas buu ku fulaa muxuu ahaa xukunka fulka dilkii hanaan sharciyaa la mariyaa waa la hubiyaa wax laga fiirsaday oo si rasmiya loo hubiyey baa alaaba fule ha xitaa marka ugu dambeysa revisionka aanu gelino dib eegista waxa la yidhaahdo ayaa xafiiska xeerlaanta guud mar labaad ka codsada maxkamadda in revision la sameeyo revisionkaasi markuu dhammaado la hubiyo dadkii lahaa ehelka u ahaana qisaastaasi ay soo codsadaan shardi waxaa dadkii marka dilka lagu xukumo in cidda loo fulinayo waa cidda leh qisaasta cidda leh qisaastuna waa cidda leh dhaxaltooyada qofkaas marka dadkaas baa soo qorta arji bay soo dalbadaan maxkamadda degmadaan u dirnaa halkaas baa lagu soo hubiya inay yihiin dadkii ehelka u ahaa cidduu dhalay ama ciddii dhashay taas baa lagu soo marka lasoo sugo codsadaan ayaan aniguna kadib madaxweynaha sidaa ugu gudbiya madaxweyne wuu soo ogolaadaa markuu soo ogolaadana kadib sidaas baa loo maraa procedureka in lagu fuliyo dabcan howlahaan qisaastu maalmahan ugu dambeeyay muddooyinka ugu dambeeyay somalilan dhowr jeer oo kala duwan bay fulisay dabcan waxaa la isweydiinayaa maxaa xiliyadan soo celcelinaya inay somalilan si istaba jooga ay u fuliso arrimaha qisaasta horta sanadkii horena waa la fuliyey iminkana waa la fuliyey horena waa loo fuliyo dee xukuumadii ka horreeyba way fuliyeen waa dhici kartaa in mararka qaar gaab dhaco oo muddo dheer laga yaabo inaan la fulin lase xukuumad kastaba way fulisay taana waxaa ugu wacnaa markay xoogaa isgaaraan dadkaasi in badan ayay dadkeenu markaa ka hadlaan oo culamada ka hadasha oo cid walba ka hadasha oo dadkii codsaday ka hadlaan oo yidhaahdaan hanaloo fuliyo dilka marka mararka qaarkood waxaaba is yidhahdaan malaa waaba la joojiyeyba dilkiio dadka halkan baa lagu nuuxiyo dacaayado badan baaba la sameeya la yidhaha muxuu ahaa irbadaa lagu madao nimanka halkan bay jiif iyo raaxayo iyo gogolas jiifaan laakiinse de waxa weeye inta broseskaasi lagu jiro kadib markaas madaxweynuhu go-aan buu qaatay wuxuu yidhi muxuu ahaa hala fuliyo saas baana lagu fuliyey de waana wax dastuuriya waana wax sharcigeenu dhigayo wax laga gaban karayana maaha wax nolosheena iyo xayaatadeennaba ay ku jirto ilaahayna ingu inoogu talagalay hadday noqoto qisaastan imika maanta la fuliyay hadday noqoto kuwii horeba midowga yurub oo kale way cambaareeyeen qisaasta somalilan ay ku fulinayso dadkan dambiilayaasha ah amaba eedeysanayaasha ku jiray jeelasha siad u aragtaa cambaarayntaasi horta cambaarayntaasi waxa weeye dee adduunku confeshono iyo anigu mid waxaanu khilaafna ma jirto confessionka guud ee muxuaha caalamiga ah ee ah diidan muxuu ahaa amaba se qaarkood ay ku joojiyeen muxuu ahaa death penality waxa loo yaqaana wuu jiraa nineteen eighty four ka soo baxay anagu kabaht kama nihin kuwa dowladaha saxiixana kama mid nihin waxaa wadamo badan oo carabta ah wadamo badan oo islaamkiina may saxeexin dastuuradooda iyo shuruucdooda saa ugu taala iyaguna way ogyihiin marka anigu de waxa weye ciddaan ku fulinayna waa dadkayga anu dad kale kuma fulinayno oo yuruba anigu kuma fulinayno marka cambaarayntaasi anaga nama qabata waxa weeye dal walba isagaa yaqaana noloshiisa iyo sida ammaankiisa iyo securitygiisa uu ku dhisanayo aniga haddii qisaas haddii aan qisaastu dhicin securitygiiu gacantu ka baxaya waxa weeye soomaalideedu waxay taqaanaa waxa la yidhaahdo aargudasho waad ogtihiin oo haddii qof meel ka dhaco meel dilihi ninka walaalkii abihii walaal mxuaha maadaradii cid innocent oo aan dembi gelin oo dembilawayaala ayaa loo dilaya marka ma waxaan isku sii daynaa kuwa kow mise ninka qofka dembiilaha ah laftiisa ayaan ku fulinay gacanta geysto isagu mas-uulka ah wixii falahaysa gacantiisa ka yimi marka waxa weeye dadku nin nabadgelyadu waxay ku jirtaa marka la qabto ee maxkamad la horgeeyo caynkaanasa arrintu way degtaa hadduu fakado oo gacan la siiyo iyo hadduu cararo markiiba reaction bay dhaqankayga anaga maxaa somalilan ku jira markiiba waxay noqotaa in laga laga aarguto oo reeruhu markaasna dilalkii aargudashadaasna cid innocent ay ku dhacdo haddana kuwa kalena haddana iyaguna qaar kaloo ay dilaan marka dadka liidka ah ama dadka waxgaradka ah culammada ah aqoon-yahanka ah ganacsatada ah ayay saameynaysaa ummadoo dhan bay saameynaysaa marka waa fitna fitnadaasina waxa weye diinteena ayna tiri walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaab
kaasi waxa uu ahaa xeer ilaaliyaha guud ee somalilan xasan maxamed aadan oo wariyaha v o a magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac uga waramayay dil qisaasa oo ay maanta ka fuliyeen